طيب بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل bidcati dalaala wa kula dalaalatin fi nnaar haddii alla yidhaahdo caawa waxaan gudageli doonaa kitaabkii sharxu arbaciin annawawiya annagoo kaalmaysanayn haddii alla sharxii sheekh maxamed saalix alcuthaymiin laakiin nuskhada hadda kolley laydin soo diray muqadimadu kuma jirto marka muqadimada meel kalean hadda ka akhrinayna haddii alla yidhaahdo iyadoo si duuduuban aan u akhrinayo haddii alla yidhahdo macnihii guud baan idiin keenayaa imaam nawowi wuxuu yidhi markii uu xamdaladii uu sheegay kadib oo alle uu mahadiyey kadib rasuulkana sal l slam uu ku salliyey oo uu tawxiidsaday wuxuu leeyahay waxaan ka warinay cali bn abi taalib iyo cabdillahi bni mascuud iyo mucaad bni jabal iyo abidardaa iyo ibni cumar iyo ibni cabaas anas bn malik abu hureyre iyo abu saciid alkhudri min turuqin kathiiraat buu leeyahay biriwaayaati mutanawicaat riwaayooyin kala duduwan maarata turuq fara badan yaan waxaan ka warina buu leeyay in rasulka sal slm uu yidhi man xafida calaa ummatii arbaciina xadiidan min amri diiniha bacatahu allahu tacaala yowma alqiyaamati fii zumrati alfuqahaa'i waalculamaa qofkii ummaddayda u xifdiya afartan xadiid oo arrinkii diinkooda ah alla wuxuu soo saaraa maalinka qiyaamaha isagoo la jira fuqahadii iyo culammadii riwaayo kale waxaa ku jirta bacatahu allahu faqiihan caaliman isagoo faqiiho caalima alla soo saaraa riwaayat abudarda waxaa ku jirta wakuntu lahu yowma alqiyaamati shaafican shahiida maalinka qiyaama waxaan u noqdaa mid u ergeeya oo u marag fura riwaayat ibni mascuudna waxaa ku jirta qiila lahu udkhul min ayi abwaabi aljannati shi'ta albaabada jannada midkaad doonta ka gal baa la leeyahay marka aakhira la tago riwaayada ibni cumarna waxaa ku jirta buu yidhi kutiba fii zumrati alculamaai wa xushira fii zumrati shuhadaa culammada jamaacadooda ayaa lagu qoraa waxaana lala soo kulmiyaa shuhadadii kuwa alla maaragtay dartii u dhintay oo dagaalkii gaalada ku dhintay wuxuu leeyahy marka imaam nawowi culummada xadiidku waxay isku waafaqsan yihiin in xadiidkan hadda aan sheegnay oo riwaayooyinka kala duduw aan sheegnay inuu daciif yahay oo sanad ahaan aanu sugnayn marka rasuulkaa yidhi sal l slam maba la dhihi karo wixii daciifa rasuulkaa yidhi lama dhihi karo sal l slam waa la wariyey un baa la leeyahay in kasura turuquhu duruqda uu kusoo aroora haba badatee laakiinse xadiidku waa daciif buu leeyahay marka culummadu waa isku waafaqsan yihiin inuu daciif yahay wuxuu leeyahay marka imaam nawowi culimmadii waxay qoreen kutubo fara badan bay qoreen uu leeyahay oo yani afartankaa xadiid ku saabsan waxa ugu horreeyey oo wax ka qoray waa ibnumubaarak iyo maxamed bin aslam iyo alxasan bin sufyaan annasawi iyo culimo kaleu sheegay oo aan la soo koobi karin buu leeyahay oo dadkii hore iyo dadkii dambeeye ka mid ah aniguna waxaan alle maaragtay khayr weydiistay buu leeyahay istikhaaran sameeyey inaan afartan xadiid alifo aniguna oon isu keen keeno waa aqwaashii rasuulka sal ly slama iyo afcaashiisii laakiinse inaan kitaab macnaha ku arooriyo yaan aniguna alla maaragtay istikhaaro u weydiistay anoo culummada ku dayanaya buu leeyahay culimmaduna waxay isku waafaqsan yihin uu leeyahay in lagu camal fali karo xadiidka daciifka ah marka uu ku saabsan yahay camal asalkiisa uu sugnaa laakiin fadligiisii iyo maarata wanaaggiisii laga hadlaayo laakiin masaladaas xoogaa munaaqasho xoog laha ku jirto culamo maarata diidan oo muxaqiqiinaa jirta risaala uu sheekh cabdiraxmaan yaxya almucallimi uu ka qoraa jirta masaladaas alcamalu bilxadiis daciif sida raajixaana waa inaan xataa fadaa'il acmaalka lagu camal falayn xadiiska daciifka ah wuxuu leeyahy marka imaam nawowi wamaca haadaa falaysa ictimaadii calaa hada alxadiis iyadoo marka uu ictiqaadsan yahay in fadaa'il acmaal lagu camal fali karo xadiiska daciifka ahaa haddana wuxuu leeyahy aniga isaga cuskan maayo buu leeyahay xadiidkan oo daciifka ee arbaciinka maaragtay qofkii jamciye iyo ka hadlaya fadliga uu leeyahay anuu isaga cuskan maayo uu leeyahy ictimaadkaygu kaas maaha laakiinse hadalkii rasuulka sal l slam yaan cuskanayaa buu leeyahay oo axaadiista saxiixa ayd ku soo aroortay liyuballigi ashaahidu minkum alghaa'iba qofkii idinka in ka mid ahaa ha gaarsiiyo wuxuu iga maqlay anigoo diin ah mid ka maqan xadiidka bukhaariyo muslim baa weriyey waxaa kaloon ictimaadayaa buu leeyahay hadalkii rasuulka sal alla ly slam uu yidhi nadara allaahu mra'an samica maqaalatii fa wacaahaa fa addaahaa kamaa samicahaa alla ha ifiye buu leeyahay wejiga qofkii aniga hadal iga maqlay weeleeya oo si fiican u qabtay kadibna gutaa oo dadkii u soo gudbiya oo u soo weriya kamaa samicahaa sida uu u maqlay maqaaladaas imaam nawowi marka wuxuu leeyahay culammadii waxaa ka mid a kuwa maaragtay arbiciinkii iyo afartankii xadiidii ay kulmiyeen ka dhigay wax ku saabsan usuuluddiin oo caqiidadii ka hadlaaya qaarkoodna wax ku saabsan axkaamtii iyo fiqigii yay maaragtay afartan xadiid ka jamciyeen oo ka aruuriyeen qaarkoodna afartan xadiid oo jihaadkii ku saabsan bay aruuriyeen qaarkoodna afartan xadiid oo zuhdigii ka hadlaayay aruuriyeen iyo in maarata adduunyada zuhdi laga sameeyo qaarkoodna afartan xadiid oo aadaabtii ka hadlaaya yay aruuriyeen oy kitaab ka dhigeen qaarkoodna afartan xadiid oo khudbooyin ah yay maaragtay aruuriyeen wa kulluhaa maqaasidu saalixa waana ujeeddooyin wada wanaagsan buu leeyahay intaa ay sameeyeen radia allahu can qaasidiiha dadkii maaragtay sidaa wax u allifo niyaddooda ay saa ahayd allah ka raalli noqdee aniguna waxaan arkay buu leeyahay inaan afartan xadiis oo ka muhiimsan intaasoo dhan aan aruuriyo waana afartan xadiisoo waxaasoo dhan ay ku wada jiraan qaar baa caqiida qaar axkaam ah qaara fadaa'il kale ah wa kullu xadiidin minhaa qaacidatun cadiimatun min qawaacid diini buu leeyahay xadiid kastoo afartankaa ka mid a aan sheegi doono qaacido weyn oo qawaaciddii diinta ka mid ah yaa ku guda jirta buu leeyahay waqad sannafa alculamaau kulla xadiidin minha culammadii marka waxay ku sheegeen buu leeyahay xadiid kastaoo afartankaa ka mid a bianna madaara alislaami calayhi inuu islaamkii ku wareegaayo aw huwa nisfu lislaami ama waxay leeyihiin waa islaamkii nuskiis yaa laga faa'iidaysanaya xadiidka aw thuluuthuh ama waa marka saddex loo qaybiyo qayb ahaan bay leeyihiin wanaxu daalik kadib marka afartankaas xadiis ee aan anugu hadda soo aruurinaayo ee aan kitaab ka dhigaayo waxaan isku laasiminayaa buu leeyahay oo shardi ii ah in axaadiistaasi ay tahay mid sugan oo saxiixa badankoodna bukhaari iyo muslim baa wada wariyeyba laakiinse anugu markaan axaadiista sheegaayo sanadkii ay ku soo arooreen sheegi maayo oo bukhaari laga bilaabo ilaa rasuulka laga gaaro sal ly slama ama muslim laga bilaabo ilaa rasuulka laga gaaro sal ly slama ama tirmidi laga bilaabo ilaa rasuulka sal slam laga gaaro anugu asaaniidda sheegi maayo bule waa goynayaa o saxaabigii uun baan ku soo reebayaa meesha buu leeyahay marka asaaniiddii baan goynaya buu leeyahay silsiladii macnaha ee rasuulka sal slam xadiisay ku gaartay baan goynayaa buu leeyahy ilaa mid walba kutubtaas lixda iyo kutubtii kale islaamka ka mid a ee asaaniidda wax ku werin jiray mid walba wuxuu leeyahay xadatanaa fulaan can fulaan can fulaan can fulaan ilaa rasuulka laga gaara sal sl marka asaaniiddii baan goynayaa buu leeyahy liyasfula xifduhaa si maaragtay axaadiistii in la xifdiyaahi u fududaato wayacuma alintifaacu biha in shaa allahu tacaala oo maaragtay faa'iidaysigii laga faa'iidaysanayay uu noqdo mid ballaaran oo maaragtay aad meel kasta u gaara kadibna waxaan ku xijinayaa buu leey marka afartanka xadiis ay dhammaato annaginir waa afartan laba moogta ee kasriga layska gooyey waxaan ku xijinayaa buu leeyahay baab ka hadlaaya alfaadda maaragtay xoogaa ghariibka ahoo aan aad maaragtay u caddayn sidii loo sharxi laha kuwaasaan sharxayaa buu leeyahy waxaana munaasab u ah buu leeyahy qof kastoo aakhiro raje ka qabo oo rajaynaya in maaragtay aakhiro u badbaado oo janno uu galo inuu axaadiistaas barto yaa munaasab u ah oo looga baahanya buu leeyahay sababtu waa maxay waxyaaba muhima axaadiistaa ka buuxa oo aanu qofkii ka maarmin buu ku leeyahay oo waxay kulansantay buu leeyahay waxyaaba kugu baraarujinaya daacaadkii alle oo dhan taasina waa wuxuu muuqda buu leeyahay qof kasta oo tadabbura oo u fiirsada allaanan cuskanayaa buu leeyahay isagaanan mahadinayaa buu leeyahay isagaana maaragtay xaqi inuuna waafajiyo aan ka rajaynanaa buu leeyahay marka xadiidkii baan gelaynaa xadiisu alawal can amiiri almu'miniina abi xafsin cumara bni alkhataabi radia allahu tacaala canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu alay slam yaquul inama alacmaalu biاnniyaati wa inama likulli imri'in maa nawaa faman kaanat hijratuhu ila allahi warasuulihi fahijratuhu ila allahi warasuulih waman kaanat hijratuhu lidunya yusiibuha aw imra'atin yankixuha fahijratuhu ila maa haajara ilayh wuxuu leeyahay xadiidka koowaad waxaa laga wariyey amiiruulmu'miniin abuu xafs cumar bnu khadaab radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sal ly slm yaquulu isagoo le baan maqlay rasuulka allaan maqle buu leeyahay isagoo leh inama alacmaalu binniyaati acmaashu waxay ku ansaxdaa ama lagu aqbalaa niyada sababteed waa ini ay jirtaa wax kala saarays oo cibaadadii iyo caadadii wixii caadiga iska ahaa iyo cibaadadii kala saaraysa haddana cibaadadii lafteedii kala saaraysa oo maaragtay salaaddii sunnaha ahayd iyo salaaddii faradka ahayd iyo soonkii maaragtay sunnadaha iyo kii faradkaha iyo kala saaraysa niyada niyada maaragtay ee cibaadaadka ku dhacaan inay saxiix yihiin ama ay maqbuul yihiin niyaddaas unbaa sabab u ah wa innamaa likulli imri'in maa nawaa qof walbaahi wuxuu leeyahay oo uu helaa oo abaalmarintiisu ay noqotaa hadba wuxuu uu niyeystay camalkiisa hadduu allah dartiis camalkiisa ula jeeday camalkiisu camal wanaagsan buu noqdaa hadduu adduunye iyo wax noocaasoo kale u jeedana camalkiisu faasid buu noqdaa waxba kama faa'iido wuxuu leeyahay marka faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasuulih qofkii hijradiisu ay ahayd allah iyo rasuulkiis oo niyaddiisu ay sidaa ahayd fa hijratuhu ila allahi wa rasuulihi hijradaas waa hijro dhammaystiranoo booskeedii dhacday oo qofkaasi maqsuudkiisii waa uu gaaray waana laga aqbalay waman kaanat hijratuhu lidunyaa yusiibuhaa qofkiisa uga soo tegey waddankii u deganaa ee madiina yimid ile wakhtigii rasuulku joogay sal ly slam madiina madiina la soo haajiraya ma og tahay qof maaragtay adduunye raadina hadduu yahay oo hijradiisa qasadka uu ka leeyahaba ay tahay adduunye hel aw imra'atin yankixuha ama maaragtay haweenay uu guursanaayo oo masalan ku shardisa inuu u yimaado fa hijratuhu ilaa maa haajara ilayhi hijradiisu waa waa uun wixii uu macnaha uu hijrooday yuu helayaa wax kale heli maayo wuxuu leeyahy marka shiikhu rawaahu imaamaa almuxadisiina waxaa xadiidkaa wariyey labadii qudwada uu ahaa muxadisiinta waa maxamed ibnu ismaaciil abu cabdillaahi maxamed ibnu ismaaciil ibnu ibraahim ibnu mugiira ibnu basdisba albukhaari iyo abulxuseyn muslim alxajaaj ibnu muslim alqushayri annaysaabuuri fii saxiixayhima alladayna huma asaxu alkutubi almusannafa waa bukhaari iyo muslim waxay ku weriyeen xadiidkaa labadoodii kitaab oo saxiixaynka ahaa oo mid walba saxiix lagu magacaabo oo iyagu kutubtii la qoray ee la alifay ugu saxiixsanaa oo marka macnaha qur-aankii laga soo tago hadalkii alle ah wixii kalee la alifay ee dad isu keeneen axaadiistii rasuulkaba sal l slm ha ahaatee labadaas kitaab baa ugu saxsan marka wadaadka kitaabka sharxaya sheekh bin uthaymiin amiirulmu'miniin buu ka hadlay oo cumar ah oo abu xafs yaa kunyadiisa la yidhaahdaa haweentii rasuulka sal sl maarata xabse la dhihi jiray buu maaragtay uu dhalay cumar bnulkhadaab khilaafadii yaa isaga maarata soo gaartay cumar bnulkhadaab markii maarata abubakar uu dhintay abubakar baabana sii magacaabay abuubakarna saxaabadii baa la mubaayacooda asaga marka khilaafadii abubakar sharci bay ahayd marka maadaama asagu uu keenay abubakar uu keeno cumar khilaafadii cumar iyaduna sidaasay sharci ku ahayd samictu rasuula allahi sal slam marka uu samictu uu leeyahay cumar bnulkhadaab waxay tusinaysaa inuu rasuulka ka qaatay sal lla slm xadiidka yani xadiidka inuu rasuulka ka wariyey sal alla ly slam ayay tusinaysaa iyadoo wax u dhexeeya aanay jirin yacni saxaabi kale kama maqlin waayo macnuhu xadiidkaana cumar bnulkhadaab uun baa wariyey saxaabadii laakiin haddii qur-aankii iyo axaadiistii lafteedii baa macnaha noocaasoo kalea kuu sheegaayo wamaa tunfiquuna ila ibtiqaa'a wajhi illaah alla uun dartiis baa wax u bixinaysaan wax bixinta wax taraysaa waa taa waa niyi ka hadlaysa marka aayaddaas yabtaquuna fadlan min allahi waridwaana yaa saxaabadii lagu sheegay markay maaragtay dukanayaan oo ay rasuulka sal ly slam maaragtay jihaadka la gelayaan waxa ay doonayaan waa maxay waa fadli alle xaggiisa ah yaraalahasha alle ay doonayaan waa niyi iyaduna sacd ibnu waqaas wuxuu ku yidhi rasuulka sal ly slam ogow inaadan nafaqo bixinaynin oo aad allah dartiis ula jeedo ilaa haddii aad bixiso ajar baad ka heshaa xataa maa tajcaluhu fii fi imra'atik xataa wixii aad haweentaada afka u gelinaysaba ha noqdaane xadiidka bukhaariy muslim baa weriye marka waa niyo marka tabtaqi biha wajh allah marka yacni niyadii qur-aankii iyo sunnadiiba waa ay ku sugan tahay xadiidkanse ummaddu waa ay aqbashay bukhaarina wuxuuba ku bilaabayba saxiixiisa wuu ku bilaabay marka shiikhu hadda balaaqa ahaan iyo icraab ahaan iyo xoogaa ka hadlay xadiidka laakiin waa ka gudbaynaa haddii la yidhaha anagu dhaqbaheenaasaa nagu filan insha allah wuxuu leeyahy marka shiikhu inama alacmaalu binniyaat iyo inamaa likulli mri'in maa nawaa ma isku macnaa mase waa kala duwan yihiin waxaa raajixuu leeyahay inay kala duwan yihiin oo hadalkii hadduu u dhexeeyo in la yidhaha kan dambe kii hore unbuu adkaynayaa iyo macno cusub buu keenay in la yidhaha macno cusub buu keenay yaa raajixsan qaacidadu waa sidaa marka qaybta hore inama alcamaalu binniyaat waxay ka hadlaysaa camalkii bay ka hadlaysaa dhinaca camalkii baa la fiirinayaa kan kale oo inamaa likulli mriin maa nawaana waxaa la fiirinayaa kii wax loo niy kii wax loo niyooday ee loo camal falaya isaga oo allah ah ama maaragta wax kale noqon kara waxaana ku tusinaya buu leeyahay tafsiirka noocaasoo kale ah waxaa laga gadaal mariyey labadaas maaragtay jumlo oo ah faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuulih fa hijratuhu ila allahi wa rasuulih marka jumlada dambe jumlada hore macno aanay wadanin baa ku jira niyada marka qasadka laga leeyahy waa maxay in caadaadkii cibaadaadkii laga sooco oo laga saaro cibaadaadkiina la kala saaro iyada lafteedii ile salaaddii iyo soonkii waa kala duwan yihin salaaddii lafteedaa sunno iyo farad kala leh salaaddii faradka ahayd lafteedii yaa duhur iyo casir iyo maqrib iyo cishe iyo maaragtay kala leh marka in caadaadkii cibaadaadkii laga sooco waxaa tusaale u ah buu leeyahy shiikhu qof cunto cunaaya oo hadda cunto jeclaan uun wax isaga cunaaya bes iyo nin kaleo cuntadii u cunaaya inuu amarka alla uu fartoomo oo alla uu yidhi kuluu washrabu kan dambe marka oo niyaddiisu ay sidaa ahayd oo amarka alla qaada islahaa cibaado bay noqonaysaa buu leeyahy camalkiisu cibaadadu noqdaa kan kalena camalkiisu waa iska caado tusaale kalena qof baa biyo ku qubaysanaya inuu isqaboojiyo kulayl baa jira marka inuu isqaboojiyo u qubaysanaya midna waa uu qubaystayoo danta uu leeyahy waa maxay inuu tahaaro qaato si uu cibaadaadkii ula yimaado oo janaabo iyuu ka qubaysanaya kan hore waxa uu sameeyey marka waa iska caado waa isqaboojinayaa kan labaadna wax uu samaynayaa waa cibaado ila waa laisku waajibiyey markaad cibaadada samaynayso inaad tahaaro qaadataa laisku waajibiyey oo la qabaysto oo janaabadii laga qabaysto marka cibaadaadkii oo la kala saarana maxaa mithaal u ah qof baa laba ragcad dukanaya sunnu ula jeedaa qofkana laba ragca u dukanayaa farad iyo waajib buu ula jeedaa waa marka fajar kala dukanaaye ama maaragtay tii afarayda ahayd safar iyadoo lagu jiro la dukanaayo maxaa kala soocaya marka niyadii baa camalkii kala soocday marka oo midna sunnu noqonaa midna waajibu noqday waajibka laftiisiyaa kala sii baxaya marka qasadka laga leeyahay niyaddu waa maxay waa in cibaadaadkii lagu kala saaro sunnadii iyo faradkii baa lagu kala saarayaa ama cibaadaadkii baa caadaadkii laga saarayaa niyadana booskeedu waa qalbiga lagu dhawaaqi maayo marnaba sababtoo ah allihii wax walba ogaa yaad adigu caabudaysaa oo aad u camal falaysaa uma baahnid marka inaad tidhaahdo nawaytu usalli salaata aduhri arbaca rakcaatin uma baahnid inaad tidhaahdo haddii la yidhaahdo buu leeyahy marka labayka allaahumma cumratan oo labayka xajan iyo sowtan lagu dhawaaqo sow niyo lagu dhawaaqaya maaha wuxuu ku leeyahy maya shaciiradii baa la muujinayaa buu leeyahay oo takbiiratu ixraamkii oo kale la mid tahay allahu akbar qofku uu lahaa wa innamaa likulli mri'in maa nawaa tani waxaan nidhi allihii loo camal falaayey ama wixii loo camal falaayey yay ka hadlaysaa dadkina waa ku kala tagsan yihiin oo waxaad arkaysaa laba qof oo dukanaysa oo farqiga u dhexeeya ahay uu maaragtay la mid yahay qoraxdu meesha ka soo baxday meesha u dhacdo inta u dhexaysoo kale ama samadii ardada inta udhexaysoo kale u dhexaysa labadooda sababtoo waa maxay midna ikhlaas buu u dukanayaa oo allah dartiis buu u dukanayaa midna istustus bay ka tahay mukhlis ma ah laba qofood baad arkaysaa uu ku leeyahy oo cilmigooda raadinaya tawxiidaa la baranaya fiqi baa la baranaya tafsiir baa la baranaya xadiidkaa la baranaya midna jannadii waa ka fogaya midna jannadii uu dhow yahay kitaab bay wada akhrinayaan hal qof baana shiikh u ah sababtu marka maxay tahay nin baa wuxuu ku rabaa cilmiga uu raadinaayo adduunyuu ku rabaa dan kaleba kama leh shaqo ku hel buu leeyahy midna wuxuu wax u baranayaa inuu noqdo caalim ummadda anfaca naftiisana anfaca farqi weyn baa marka u dhexeeya marka waa in niyaddii allah loo saafi yeelaa kadib marka rasuulka sal l slam tusaaluu sheegay oo hijradii iyo qofkii soo haajiray yuu tusaale ka dhigay rasuulka sal lla ly slam hijra marka maxaa la yidhahdaa waa in dhulkii gaalada laga tago dhulkii islaamka la yimaado wuxuu leeyahy marka shiikhu hijradu ma waajibba mase waa sunno jawaabtu waxay tahay in hijradu ay tahay waajib qof kastoo mu'mina oo aan diinkiisii muujin karin beledkaa gaalada marka uu joogo islaamkiisu wuxuu ku dhammaystirmayaa inuu soo haajiro wixii aan waajib ku dhammaystirmaynin ilaa in lala yimaado moogiye waajib bay noqdaan sida muslimiintu markay ka soo haajireen maka oo dee beled gaalay ahayd oo gaalaa haysata markaa xabasho lafteeda markaa gaalaa haysata laakiinse xabashada diinkaadii yaad maaragtay soo muujisan kartay nin caadil ah oo aan dadka dhibayna waa uu joogay kolley waxaa dhici karta inu hadda mar dambe islaama boqolku boqolku moogta waadamba markuu dhinta rasuulka sal slm waa uu ku dukan doonaa qof walaalkiina ayaa dhinta buu yidhi rasuulka sal slm marka ninkii najaashi la dhihi jira wuu soo islaamay markii dambe laakiin dhulku dhul gaalu ah gaalaa deganayd isaguna xataa islaamkiisa muujisan karin najaashi marka laakiin meel waxay heleen ay islaamkooda ku muujisan karaanoo cibaadaadkooda ay xor u yihiin marka maka inay ka haajiraan waajibbay ku ahayd ama maka laga soo tegaayo oo madiina la imaanaay marka qofkii hijradiisu iyo allah iyo rasuulkiisa intakaa ay ahayd hijradiisu allah iyo rasuulkiisay u dhacday marka qof baa maka ka soo tegey intaan maaragtay maka la furanin oo madiina soo aaday allah iyo rasuul buu doonayaa yacni ajir buu rabaa qofkaasi wixii uu rabay waa uu gaaray weliba wixii macnaha uu sameeyey wax ka weyn baa alla ku abaalmarya laakiin markuu dhintay rasuulka sal ly slm kadib ma loo soo haajiri karaa rasuulka sal ly slama shiikhu wuxuu ku jawaabay rasuulka shakhsigiisii sal ly slama loo soo haajiri maayo oo madiine loo imaan maayo rasuulkii baa ku duugan ee waxaad u imaanaysaa oo u soo haajiraysaa sunnadii rasuulka sal ly slama iyo sharcigiisii marka misaalkuna waa maxay inaad beled aaddo si aad shareecadii rasuulka sal ly slam ugu gargaarto oo aad u difaacdo marka allah dartiisoo loo haajiraa wakhti kasta ahay way furan tahay rasuulkiioo loo haajiraase shakhsi ahaantiis loo haajiro iyo shareecadiis loo haajiro waxay ahayd intii uu noolaa markuu dhintana shareecadiisi baa loo haajirayaa sal allahu alay slam marka qofkii beled aada buu leeyahay si uu xadiidku u barto qofka waxaa la dhihi karaa hijratuhu ilallahi wa rasuulihi laakiin qofkii beled ka taga oo beled kala taga oo haweeney inuu guursado doonaaya hijradiisu waxay noqonaysaa waxa uu u haajira uun yani meesha maalan ganacsi baa ka jira faa'idaa laga helaa baa laleeyahay saas unbuu u aaday dan kale uma lahayn wuxuu u aaday unbuu ka helayaa marka marka iyo bukhaari iyo muslim baa xadiidka weriya buu leeyahay xagga sancada muslim baa xoogaa maaragtay aad wax u qurxin ogaabaa laleeyahayoo axaadiista hal meel buu isugu keenaa baab walba bukhaari laakiin axaadiista waa uu kala geegeeyaa laakiin xagga saxiixnimada bukhaari baa maaragtay xoog badnaa shiikhu kadib wuxuu galay fawaa'idda xadiidka laga soo qaadanaayo waxaanan u malaynaa inaanan intaas ka badin karin oo dadka qaarkood salaaddii bayba aadayaan sida walaalkeen sheekh cabdilfataax oo kale haddii aan waxyar ka jawaabo su'aal maalin dhoweed lasoo qoray oo ku saabsanayd salaadaha sunnada ah oo matalan duhurkii ka hor afar ragcaah ama afar kale oo ka dambaysa iyo salaadii salaaddii salaatuleylkii oo kale afar afar ma la isugu xiri karaa oo iyadoo tashuud aan u dhexaynin hal maaragtay tasliim iyo assalaamu calaykum ma la samayn karaa jawaabtu waxay tahay jawaas ahaan waa xaaraan hadda ma dhihi karna annagu oo ahlucilmiga qaarkood way ogol yihiin iyagoo adilo iyo maaragtay soo daliilsanaya laakiin kolley anugu ma aanan arag daliil saxiixa oo rasuulka ka sugnaaday sala allahu caleyh wasalama sariixna arrintaa ku ahoo ku cad laakiin maaragtay riwaayaad laysku haystaa jirta afar ragco dukada iyaa la leeyahay afartii ragco haddee maaragtay ma kala gooyey oo salaam baa u dhexaysay way isu ekaayeen darteed baa afar ragca loo yidhi mise maarata salaam u dhexayn waa laysku haystaa marka sidaa darteed fuqahadii waxaad arkaysaa badankood inay leeyihiin sida sunnadaahi waa maxay way tansiisayaan kutubtooday ku sheegayaan waxay leeyihiin sida sunnadaahi waa in laba laba loo dukado oo intaad laba ragcad dukato aad assalaamu calaykum waraxmatullah asalamu calaykum waraxmatullah aad tiraahdo marka maadaama ay sunno ku leeyihin waa maxay wixii kaleo ka soo horjeeda yacni haba bannaanaadaane in maarata laga fiican yahay marka wax hadda laysku khilaafsan yahay inaan la samayn baa fiican salaaddii habeenkana rasuulka sal slm hadal caamuu ka sheegu wuxuu yidhi salaatu leyli mathnaa mathnaa salaadda habeen kala dukadaahay waa laba labo marka qofku hadduu ka baqo inuu maaragtay subaxi uu ku soo galo ragcad buu dukadaa tuutiru lahu maa qad salla oo maaragtay watar uga dhigta iyo tiro isdheer wixii uu dukaday marka salaatu leyli mathnaa mathnaa yani xadiis waxaa jira maarata isagana la weriyo salaatu leyli wan nahaari dhahaay laakiin wan nahaaridaas xoogaa waa taag dareen ma xoog badna lakin salaatu leyli mathnaa mathnadaas yaa xoog badan sidaa darteed culamada qaarkood waxay leeyihiin weliba midda habeenkiiyaa sii daran ma aha in afar afar laysugu geeyo oo tashahud la-aan iyo tasliim la-aan afar ragca laysku qabto oo aakhirka keliya laga tashahudo oo laga maarata salaamu calaykum haysto waxay leeyihiin taasi xadiidkan bay kasoo horjeedaa salaatu leyli mathnaa mathnaa yay kasoo horjeedaa dhaqankii rasulka sal sl lagu aqoon jirana ee laga soo wariyey ee sariixaana waa midkaas labalabadaas ah marka labalabadaas in lagu dadaalo yaa wanaagsan laakiin hadda waa xaaraan inagu anugu ma dhihi karo su-aasha kale salaadda ku saabsanayd waxay ahayd salaadda sunnada ma la soo qadayn karaa haddaanan khaldanayn su-aashani saas ahayd baan jecla ha salaadda sunnada waa la soo qadayn karaa oo rasuulka sal slam waa ka sugnaatay inuu salaad sunna ah oo maaragta uu ka mashquulay oo laga mashquuliyey uu soo qadeeyey sidii maaragtay laba ragco oo bacda duhur ahayd inuu soo qadeeyey bacda alcasr tuu wakhti kale u waayey wuxuuna arkay rasuulka sal ly slam qof laba ragco dukanayay salaaddii fajar kadib markii uu sheegay inuu maaragtay salaaddii sunnadaah dukanaayo oo sunnadii fajarka uu dukanaayana rasuulka sal ly slam waa uu ka aamuso macnaha iqraar buu sameeyey marka waa la ogol yahay iyadana matalan salaaddii fajarka maaragtay sunnadeedii yaa ku dhaaftay markaad dukatay kadib oo salaadii fajirka aad dukatay yaad sunnadii dukan kartaa ilaa qoraxdu ka soo baxayso waa lagu ogolyahay markii qoraxdu soo baxdo kadibna oo xoogaa ruba saac iyo la joogo ama toban daqiiqa wax lamida la joogo iyadana waa la dukan karaa waa la soo qadayn karaa marka rawaatibta waa la soo qadayn karaa wax ishkaala ma laha waxaa kuu soo haray su-aal kale yaan ayaa ku jirtay oo ka hadlaysa sidaan rasuulka sal ly slm ugu salliyaa haddii aan rabo inaan maaragtay salli badan aan akhriyo kolley hadda sida ugu wanaagsani waa maxay waa sidii rasuulka sal ly slm uuna faray yani sideen maaragtay in kugu sallinaa bay yidhahdeen saxaabadii kayfa asalaatu calaykum ahlulbeyt fain allah qad callamana kayfa nusalimu calaykum sidaan idiin salaamna waa naloo sheegay sideen inkugu sallina markaasaa rasuulku wuxuu yidhi sal ly slm quuluu waxaad tidhaahdaan allahuma salli calaa muxamedin wcalaa aali muxamedin kamaa sallayta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahiima innaka xamiidu majiid allahuma baarik calaa muxamedin wacalaa aali muxamedin kamaa baarakta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahiima innaka xamiidun majiid marka xadiidka bukhaari muslim baa weriyey marka sida wanaagsani waa maxay haba maarata cadadku iyo tiradu ha kuu yaraatee inaad siiqadaa dhamayska tiran siiqadaa maarata dhammaystiran inaad ku salliso yaa wanaagsan sababta sidaas dhaha baana layidhi mogta lakin hadaad soo gaabiso allahuma salli calaa maxamed keliya aad tiraahdo waxaad moodaa in laga fiican yahay sababto saas dhahaba maadaama la yidhi sida dhaha la yidhi in la dhahaa wanaagsan marka siiqooyin kaleo ansaxana way jiraan laakiin waa ay dheedheed yihiin kulley siiqooyinku allahuma salli calaa muxamedin waaswaajihi waduriyatihi kamaa sallayta calaa aali ibraahima wabaarik calaa muxamedin waaswaajihi waduriyatihi kamaa baarakta calaa aali ibraahima innaka xamiidu majiid way jirtaa siiqooyin kalena way jiraan marka siiqooyinkaa soo arooray oo maaragtay salaat alibraahimiya la yidhaahdo in lagu salliyo yaa maaragtay wanaagsan oo la xafido waa kulley waa midda salaada lagu dukado wabillahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online